nabada nabaddiidka sidaa la socotid waxay ku dhuumaalaysadaan hooladka weyn ee ku yaalo meelaha ka baxsan magaalooyinka insha allahu tacaala ciidankaoo isgarabsanayana wuxuu wadaa howlgallo lagu baadigoobayo meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan waxaa kaloo wada socdo waxaa kaloo socdo in lala hadlo la wacyigeliyo dhalinyarada la marin habaadiyey ee loo sheegay inay diin meesha taallo diinna aysan oolin ogaaday ayadana si wanaagsan ayay ku socotaa inay dib ugu soo laabtaan kuwo kalo kuwo badanna waxaan rajaynaynaa inay imaan doonaan waqtiyada dhow insha allah saxa waaye waa ay jirtaa deegaanada baay iyo bakool degmooyinkooda inta badan ee aan tagnay dee qorshaha aanu tagnay wuxuu ahaa markii madaxweynaha dalka soomaaliya uu ku dhawaaqay in lala diriro nimanka cadowga ah ee khawaariijta umadaana laga badbaadiyo de waad la socotaa deegaanadana waxaa ku sugan ciidamo isgarabsanayo ee kuwa aad sheegtay ee maamulka koonfur galbeed uu leeyahay iyo kuwa dowladda federaalka ah ciidankaas waxay wadeen in muddaa howlgallo ballaaran marka waxay ahayd muhiimadu in ciidamada loo kuurgalo lasii dhiirigeliyo dadaalkii iyo horumarkii nabaddu ay soo hooyeenna lagu ammaano wixii kaloo harsanna amaamirta madaxda ay ay gudbisay loo sheego cadowga sidii loola diriri lahaana lasii laba laabo ilahay idinkii marka intaas deegaanada aan gaarnayna waad aragtaa inta badan isbedelo badan ayaa yimid oo dhinaca cadowga insha allahu waxaan rajaynaynaa cadowga gebi ahaanba in dalka looga adkaado ilahay idinkii sidaasaan ku rajaweyna sax waayo wa ay jirtaa saaxiibadayna dhinacooda naga saacida in ay ka fuliyeen howlgallo deegaanada qaar sida gobolka shabeellada hoose baay intaba waxaa ka laga fuliyey howlgallo waa soo daweynanaa cid walba oo cadowga ummadda dhiigeeda cadayo wax ka qabanayso insha allahu waana waxaana insha allahu rajaynaynaa kuwo kaloo harsan meelaha ay kumaalaysanayaan sidoo kale inta la qaado ilaahay idinkii waana rajaynaynaa annaka waxaan leenahay meel walba oo ay ku sugan yihiin oo ku sugan soomaaliya kuwa horey loo maran habaabiyey ee dadka danta gaarkaa leh eeeee ku fikiraayo inay boobaan hantida soomaaliyeed ku fikiraayo inay dhibaateeyaan dalka wixii ay u sheegeen oo beentaa inay kasoo laabtaan ayna yimaadaan deegaanadooda dowladooda soomaaliyana ay isku soo dhiibaan ilahay idinkii dowladdana waxay u samayn doontaa shaqooyin iyo hal abuur badan annaka ka koonfur galbeed ahaana waxaan u diyaar garownay inay sidaas dowladda amaamiirteeda aan qaadano cafiskii loo fidiyey aan kusoo dhaweyno insha allahu tacaala waa ilo wanaagsan ilaa rag tiro xoogla ayaa isku soo dhiibtay degaanadan kuwo kalena wadooyinkaay kusoo jiraan insha allahu tacaala adow waa la socotaa wuxuu bilaabay in ummad ummadaan deegaanadan degan dad iska masaakiin oo waxba galabsan meelaha intuu xirxiro uu laayo uu yidhaahdo qolooyin bay u shaqaynayeen waa un dhibaatada ay ku hayaan ummadday ka mid tahay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala waqtigooda gebageba u marayaa in la dhamaystiro ciidamada iskaashanayna dhamaystiraan aan rajaynaynaa insha allah